waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii sagaalaad sheekooyinkii iyo waayihii garaad wiilwaal dhegaystayaal xilligii wiilwaal talinayay iyo kadibba soomaalida hiddaheeda laguma aqoon madaxda cusubi inay ka leexdaan raggii hore ee ay guddoonka ka dhaxleeni tabihii ay wax ku maamuli jireen si fudud uma ay soo rogi jirin xeerar hor leh oo iyaga uun la fil ah ha yeeshee guddoonka banka jigjiga iyo geyiga ku xeeran kolkii wiilwaal loogu dhawaaqay ayuu la soo baxay xaajo ugub ah oo uu hiddaha kaga bayray sida qaramada casriga ahi yeelaan si u eg ayuu u abuuray xeerar isaga la da'ah kuwaasoo uu fulintooda ka dhigay wax dusha ka saaran cid kasta oo tariskiisa hoos timaada jabintoodana ciqaab weyn uu dilku ugu badnaa ay dadku ku mudan jireen wuxuu guddoomiyey oo xeerka koowaadi ahaa marba geyigu hadduu geyi colaadeed yahay nin kastaaba ha sheegtee in faras oo idil goob qura la isugu keeno laguna dhaqaaleeyo oo faras keliyihii ma dagaalamee wuxuu iyana qasab ka dhigay dhallinyaradii tima cagaarta ahayd ee fardaha ku gulfi lahayd oo qarabkoodu u dhan yahayna inay isla goobtaas diyaar ku noqdaan labada arrimoodba wuxuu uga jeeday feejignaan iyo haddii reeraha lasoo weeraro in colka degdeg la isaga caabiyo oo marna aan tolka degnaan laga helin xeerka labaad ee uu soo rogay wuxuu ahaa karinla awr oo idil in isna meel lagu wada hayo oo baadi iyo banjoognimo laga dhowro taana wuxuu uga dan lahaa haddiiba ay lama huraan noqoto col aan la iska celin karin in laga qaxo in gaadiid la-aan awgeed aan reeraha qaarkood meesha lagaga tegin hadhowna aan la darfagoosan markaad haddaba u fiirsato fardaha ciidanka iyo awrtaba siduu ugu taliyey ayay kuu caddaanaysaa in garaadku ahaa tabaha dagaal aqoonta nin wax weyne uga bilownaayeen dhinaca diyaarka dhigidda joogtada ah ee ciidamadana aan wax u ogeyn ammaanduulayaashii la xilliga ahaa ee bari iyo galbeedba dunida ka caanbaxay xeerka saddexaad ee garaad wiilwaal uu soo rogay dhaqaalaha ayuu ku saabsanaa wuxuu guddoomiyey qoysaska tolka inaan qaarna dhalag iyo calool buuxda ku seexan qaar kalena hamuun iyo harimo la-aan la weydoobin hiddaha soomaalidu wuxuu ahaa reerka saboolka ahi inuu midka hodanka ah neef ama laba ka maashado inta ay irmaan yihiin shafeecsado goortii ay guraan amaba ay rimaanna uu reerkii awalba iska lahaa dib ugu soo celiyo waxay ahayd arrin dhaqanka miyiga aad ugu fog si aan fulinteedu sandullo ahayne ay samafal ahayd waxay badanaa ku xirrayd reerkaa hodanka ah ninka ugu weyni siduu deeqsi iyo waxgarad u ahaa iyo kolba inta ay isu jiraan reerka nacfiyaridu hayso ee wax ka maashanaya wiilwaal isagu dhaqankaas samafal kama dhigine qasab buu ka yeelay reer geel badan exrada ugu jiro ayuu goor subaxa ku soo waabariistay hal ama laba intuu ka soo eriyey buu reer aan tuluudna lagu ogeyn gacanta ka geliyey nin awr badan leh ayuu laba ama saddex ka soo eriyey oo ku wax uu ku guuro aan haysan aqalkiisa ku hor arumay waxay la ahayd kadin geela nin haysta oo dhiiraha carruurtiisa ay caanuhu ku baryaan iyo nin aan halina u foofayni intay tol wada noqdaan inay col ku soo duulay si wada jir ah ay ugu jirib dhigaan taasina waxay i xusuusisaa laba meelisoo ku jiray allaha u naxariistay aadan gurey maxamed cabdille ti xogatus ahaydoo nin ay hilba ahaayeen uu beri u mariyey waa meelisyadii halqabsiga noqday ee ahaa nin ardaaga jiifa iyo nimaan soo afurinaynin inay hiil u soo wada ordaan sow-an garaf maaha qabaa'ilka soomaalida iyo kuwa gaaluhu waxay muddo dheer ahaayeen xoolo raacato darisa wixii ka horreeyey qarnigii labaatanaadna waxay labada qoomiyadoodii si joogto ah ugu halgami jireen lahaanshaha ceelasha iyo dhulka ay biyihiisu dhow yihiin ee waraabka xoolaha iyo dadkaba aan looga maarmi jirin dhinaca soomaalida waxaa dirirtaa ugu badnaa wiilwaal iyo tolkii uu garaadka u ahaa gaalahana waxaa boqor u ahaa dagaalyahan macangeg ah oo gaalgurey ay soomaalidu u tiqiin haddaba dabayaaqadii qarnigii siddeed iyo tobnaad ayay dagaalla ba'anay dagaanka jigjiga labadaa qolo ku dhex mareen inkastoo gaaluhu ay xoogaa bartiraha ka itaal roonaayeen haddana si ay ku dhacdayba waxay markii dambe gaareen is-afgarad ku saabsan biyo qaybsiga ceelkii banka jigjiga loogu soo aroori jiray waxay ku heshiiyeen maalinta gelinkeeda hore inay gaaluhu ka cabbaan gelinka dambena uu bartiruhu xoolaha ka waraabsado reer gurigana uga dhaansado hase ahaatee muddo gaaban kadib ayaa waxaa soo ifbaxday heshiiskaas inuu bartiruhu ku hulgan yahay gaaluhuna ay ku guulaysan yihiin sababtuse maxay tolow ahayd waxaa la yidhi dhulka ay jigjiga ku taallay waa dhul jiricsan sidaas darteedna ceesha laga qotaayo si fudud bay u duntaa gaaluhu waa berigii ayay yimaadaan ceeshii oo xalay si wacan u maaxatay markaas bay xoolaha ka waraabsadaan sidii kale oo ay doonaanna uga muraadsadaan gelin dambe ayaa la soo gaaraa kolkaasoo sidii lagu heshiiyey ahaa xilligii uu bartiruhu lahaa hase ahaatee iyaga iyo xoolahooduba waxay dawda soo gaaraan ceelashii oo cagtii geela iyo isdhafadhaafkii dawlisyadu ay jilciyeen dabadeedna dhowr hormo oo keliya markii ay ka waraabsadaan ayay wada dumaan iyada oo intoodii badnayd xoolihii ay soo aroorsadeen ay ka ooman yihiin haamihii dhaamankana aan lagu dhibcin waxay isku dayaan inay mar kale qodaanoo ay ciidda dibadda uga soo saaraan waxse ugama naasacadaadaan maxaa yeelay iyaga oo weli ciid bixintii ku howlan xoolihiina ay ooman yihiin ayay maalin walba qoraxdu ka dhacdaa arrintaasi wiilwaal way u cuntami weyde haddii uu ka cawdayna gaalgurey wuu uga garaabi waaye markaas buu go'aansaday heshiiskii biyo qaybsiga ceelka jigjiga ku saabsanaa inuu buriyo dabadeedna mahmaahdii ahayd rag ciil cadaab buu ka doortay intay isdareensiiyeen ayay isaga iyo raggiisiiba waxay tala kaga ibabeeshay isla weynida gaalgurey inay dagaalka xigaan ha yeeshee tiro iyo hubba laga badane sidee bay wax yeelaan oo dagaal waa lama huraane yay hiil u doontaanoo yay cudud iyo ciidan ugu irkan karaan kolba waxay tala gorfeeyaanba ugu dambaystii waxay ka badin waayeen inay u qayla dhaansadaan soomaalidii xilligaa ugu ooda dhoweyd ee xagga bariga ka xigtay kuwaasoo loo diray erga ka kooban odayo culculus oo uu garaadku soocay aadna uu ugu kalsoonaa maxaa xigi doona dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo sheekooyin kale oo ku saabsan garaadwiilwaal hadduu eebba idmo